Duulimaadyada garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Beledweyne ayaa dib u furmay kadib dayactir lagu waday muddo toban maalmood ah qaybta diyaaradaha ku ordaan ee loo yaqaano runway-ga kaasi oo ay caqabado kala kulmi jireen diyaaradaha dayactirka lagu sameeyey garoonka isagoo sheegay in maanta wixii ka bilowda uu furan yahay garoonka waxaa ka socday muddo toban maalmooda shaqo dayactiraha ka soconaysay oo si wanaagsan uga soconaysay waxaa ka shaqeeya gaadiid fara badan iyo shaqaalo fara badan ka shaqeeyey shaqo waxaa laga qabtay aada u wanaagsan markaa waxaa lasoo gabagabeeyey shaqadii shalay oo bishu ay ahayd toban iyo toddoba bisha februaayo toban iyo toddoba ahayd aa lasoo afjaray marka si aada u wanaagsana loosoo loo soo afjaray waxaa laga qabtay shaqo wanaagsan oo dayactira hadda ranweyga ama dhabaha diyaaraddu ka haadaan waa aada iyo aad ayuu heer sare u yahay wax khatarhoo diyaaradda qaban doonaa uma jiraan wax dhibaho ku dhici doona ma jiraan maadaama inta aan la samayn ka hor xoogaa dhibaato ayaa diyaaradaha ay sheegan jireen wixii waa laga gudbay waa la hagaajiyey diyaaradaha maanta ayaa la furay oo ay ku soo bilowdeen ay soo degeen kuwii uga horreeyey waa noo mahad celiyeen aada mahad weynay noo celiyeen maxaa jira awal xoogaa dhagax iyo waxba dhibaatay waxbay ka sheegan jireen wixii waa lasoo gabagabeeyey waa lasoo hagaajiyey marka garoonka toban maalmooduu xirnaay waxaan furnay maanta oo ay bishu tahay toban iyo siddeed ayuu dib u furmay marka waxaan u sheegaynaa ummadda ku nool magaalada beledweyne iyo agagaarkeeda inuu garoonka furan yahay oo si nabadgelyaa lagu furay si nabadgelyaana ay diyaarada uga degayaan garoonkan oo aada amnigiisa loo sugo oo ciidamada amnigu ay ka shaqeeyaan booliiska iyo nabad sugidda ay ka shaqeeyaan iyo niman maamulka ka shaqeeya diyaaradaha iyo shirkadaha sooma airline-ka howlaha si habsamihii u socdaan sidii loogu talagalay marka waxay joogaan heer aada u wanaagsan waxaan filaynaa inayna wax dhabo dhibaataa jiri doonin garoonkan oo muddada xoogaa iska xumaan jiray hakadii geli jiray waxaan rajo fara badan ka qabnaa inuuna haka dambe gelin oo ayna wax dambe oo hakada aan la gelin oo la hagaajiyo marka ugu dambaysana waxay ku tala jirtaa ummadda gobolkan joogta oo ku nool waxay go-aansadeen inay garoon caalamiga ka dhisaan sidaasay diyaar u yihiin ay hore u mariyaan iyo maamulka gobolkuba waxay diyaar u yihiin inay horey u mariyaan garoonkan ayakana awalba gacanta hore waxaa ugu hayn jiray maamulka gobolka iyo shirkadaha diyaaradaha ayaa dayactiri jiray oo iska kaalmaysan jiray haddana weli waa lagu jiraa shaqadii ayada ahayd markaa dowladda federaalkana ayadana gacanay ka geysatay ololahan kuwo dambana inay ka qayb gashay rabaa siday noo ballan qaadeen marka waxaan rajo fiican ka qabnaa garoonkaanu inuu ka mid noqon doono garoommada kuwa soomaaliya ugu fiican uu ka noqon doono maadaama uu yahay garoon duulimaadyadiisu ay fara badan yihiin aada iyo aad ayaa dadaal weyn ayaa la wadaa oo maamulka gobolka ay wadaan